Hay'adda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodoma ayaa tadabo boqol iyo konton qoys waxay gargaar kooban Hay'adda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodoma ayaa tadabo boqol iyo konton qoys waxay gargaar ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka ugu qaybisay degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoysaska gargaarka ka faa'iideystay ayaa isugu jiray barakacayaal, naafo iyo dad danyar ah. Goobta lagu qeybinayo mucaawanadan waxaa goobjoog ka ah agaasimaha waaxda gargaarka Sodoma, gudoomiyaha degmada Barawe, ku-xigeenkiisa dhanka amniga Ismaaciil Cabdulaahi Jadaane iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha waaxda gargaarka Sodoma ayaa marka hore ka warbixisay waxyaalaha ay ka kooban yihiin deeqda raashinka oo la gaarsiiyay dadka danyarka ah.
siinay toddoba boqol iyo konton qoys oo raashin ah raashinkaas oo ka kooban dalagyada la cuno bariis bur sonkor iyo saliid oo ka- iyo iyo saliid dadkii aan u aragnay inay mudnaayeen ayaan maanta siinay waxaanan rajaynaynaa haddii alla idmo inaan ku soo noqonno oo tiro intaan ka badan aan siino waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka soomaaliyeed oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo runtii ka shaqeeyey in degmada baraawe loo tago een, eh, sahan loo tago sahankaas oo ku aadan xaaladda dhinaca kale gudoomiyaha degmada baraawe ayaa faahfaahin ka bixiyey inta uu socday qaybinta deeqdaani ka qayb qaadashada maamulka iyo sugidda amniga amana la siiyey dadkii lagu talgalay oo runtii oo gudoomiyaha ee, soo arkay oo runtii ishiisa ku soo arkay oona u soo ballan qaaday in maanaa dadkaas raashin deeq raashin soo gaarsiin doono Ee, gudoomiye aadaa u mahadsan tahay agaasime aadaa u mahadsan tahay deeqdiina soo deeqdii waa na soo gaartay si sharaf iyo karaamo runtii maanaa oo aan ku qayb qaar ka mid ah qoysaskii la gaarsiiyey deeqdaani raashinka ayaa u mahad celiyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed hay-adda maaraynta masiibooyinka macnaha gargaarka macaawinta alxamdulilah maanta anagoo naafo nahay jiis nahay nasiiday allah u barakay allah u kaalmay baarak allahu fiikum ilaahay dartiis maanta waxaa lii siiyey bur bariid sokor saliid alxamdulilah alxamdulilah cadaalad baa laga dhiibay si cadaaladaa laga dhiibay waana alxamdulilah waa qaadanay alxamdulilah allah noo barakay intaan iisiid alxamdulilah ilaahay khayr akiisii alxamdulilah rabbilcaalamiin kor alla koo weel maanta ah, raashin alla iisii alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaaha ku mahadiya adin kor alla koo weel haa adaadkii soo dhiibo hay-ad waay ilaahay khayr asii alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay khayr aweel qof naafiyaan ahay oo wax aan haysanin endhoolo ah aan ahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin Ee, kolley walaalahaana soo booqteen aana gargaaraana siiyaan alxamdulilaahi badaraana siiyaan alxamdulilaahi intay ka soo barakacnay inta ka hor oniga reer deemayaan ahay ololeyaan ahaan jarnaylo aanaga soo go'day alxamdulilaahi alxamdulilaahi khayr allah sii dadkii oo keenan baraka iimaan allah sii deeqdii si fiicnaan u helnay sidaan isirka roon aa idinka rabnaa inaad noo kordhisaan khayr allah idin sii maanta waxaa lisii haaf bariis haaf bur haaf sokor saddex la saliid waa ugu mahad celinaa hay-adda oo gargaarka oo gacanta muslimiinta ku qabatay deeqdan oo ka koobneyd bariis bur sokor iyo saliid ayaa la gaarsiiyey dadka danyarka ah kuwaasi oo isugu jira caarlixaadkooda aan dhammaystirnayn kuwaasi oo ku nool degmada baraabe ee gobolka shabeellada hoose